wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa iskuul si casri ah loo dhisay ka hirgelisay deegaanka lafoole oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo si bilaash ah ay wax uga baran doonaan ardayda deegaanka munaasabadda xarigjarka iskuulka cusub ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed fadal cabdulaahi mursal gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare maamulka degmada afgooye iyo kan deegaanka lafoole ugu horeyn qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay goobta iyagoo soo dhoweeya iskuulka cusub aniga waalidiintiaan ka mid ahay oo ilmaha ardayda oo iskuulkan oo loo furay in macnaha noola baro maarta iyo ilaahay u mahadcelinaynaa hay-adda iyo iyo maarta iskuulkan loo dhisay wasaaradda mahad warbashada aan u mahadcelinaynaa iyo hay-adda anaga hay-adda kas noo dhisay iskoolkan oo ilaahay noo soo dhiibay oo gudoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi maxamed cismaan hiraabe iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa dadka deegaanka u sheegay inay ilaashadaan iskuulka environmentigiisa in maamulka iskuulka ay ka shaqeeyaan ayna kontaroolaan iskuulka sidii maanta loogu wareejiyey oo loo xerga jaray inay ka warhaayaan iskuulka hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada waxaan leeyahay baahidu way badan tahay ilaahi subxaana watacaala oo mahad celinayna marka labaadna madaxda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdiciis lafti gareen ugu horeeyo ayaan uga mahad celinaynaa sidaas si lamida waxaan u mahad celinaynaa hay-addii gacanta weyn ka geysatay in waxbarashadaani iyo dhismahaani maanta aadka u quruxda badan in deegaankaani ay ka hergeliyaan qaybta ugu weyn ay ka qaataan marka waxaan rajaynaynaa insha allah waxbarashadaani inay ka faa'iidaysan doonaan ardayda deegaankaani lafoole ku hareeraysan dhammaantiisa in meeshaani goobtaani waa meesha ugu habboon maanta ee dadka tabaalaysan in tabardaradii ay hayso dhanka maciishada oo aysan u fududeen in ay waxbarasho lacag ku baxshaan inay maanta jaaniskan ay helaan waa ilaahay subxaana watacaala mahaddiisa ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay ardayda iyo dhallinyarada iyo ciyaalkooda inay bahda waxbarashada maanta u helaan inay kusoo xiraan ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed fadal cabdulaahi ayaa ka hadlay munaasabadda xarig jarka iskuulka cusub ee deegaanka mayba wasaaradda iska taxaloojidahay iyo dadaal badan angalaasa inin la hirgeliyey ee iskuulu waxbarasho iskuulkan geedka may ku mid ayaa iskuulladaasi oo ku fayidaysan doonto bulshada deegaankan iskuulkan mayba ka taalaha goobo oo dad bulshada nugul oo sida i d b ga ah ama communityda ka hareeraysan taas oo suurta geliyaasa inayo helan iskuul oo lacag la-aange sifriya walanka dhigada doonaa mayba juhdigan iyo dadaaladan socda ee ka suurta bacdi rabbi dadaalka usuub yahay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed silan hela guud ahaan bulsho walbaradahay bulshada deegaankan mar labaad iyo mar saddexaad may wargeliyaane maadaamayo iskuulkan nasiib aan waaldadan oo iskuul dhammaystiran accesska waxbarashada ini korlan qaada